ogeysiiyo oo idaacadahana sida sababta aan u soo wacay degmada baraawe ayaa waxaad ku soo xirtay dooman hub iyo ciidansida
maxay yihiin marka
hubkaas waxaa laga keenay gudinka qayb ka mid ah meel sabca asharaaf la yidhaahdo ayaa laga soo raray waa hub hoobiyaal dashiikayaal shirka dabajeex aaka iyo rifaas
yaa idin xaqiijiyey in sabca ashraaf ee laga keenay hubkan tirada badan oo aada sheegayso
waxaa loo xaqiijiyey meesha ay ka soo kaceenna dad baan ku leenahay meesha hadda ay ku xiran tahay annagaa joogna magaaladii baraado dhaqdhaqaaqaa ka jira hubbaa ka digay waxaan isleeyahay colaada ka jirta gobolka shabeellaha hoose
haye waxa ay ka degi laadahay waa dadka hadda hubka asku soo digaayo iyo cidda ay isbahaysiga ama saaxiibada yihiin ee dhibka iyo sidada ka wada hubkaana waxaa loo adeegsan doonaa oo iyo xaqiiqa ah sidaan hadda warbixinta aan ku helayno shacabka ku nool gobolka shabeellaha hoose maxaad u colaada leedahay hadda socotaan rabaa in looga qayb qaato maxaad u leedahay ee, hubkan dagaalada shabeellada hoose ayuu qorshuhu yahay in lagala qayb qaato
waxaa cadeemu ruhayaa beelaha halkaasi ku dagaalamaayo beel ka mid ah saraakiil ciidan oo horena loo cambaareeyey oo wax badan arrintooda looga hadlay ayaa hadda ku howlan soo dhaweyntiisa iyo dejintiisa iyo qaadistiisa waxaan leenahay arrintaas dowladda waxaan ka codsanaynaa in arrintaas ay faragelin toos ku samayso hubkaasi qabato cidda wadana qabato meesha laga keenay ayadaa xukunta meesha la keenay ayadaa xukunta shacabka lagu gumaadaayona waa shacabkeedii ayadaa xukunteed waxaad iga warantaa marka ee, doomankan ragga iyo hubka ay saaran yihiin indhihiina ma saartin idinka
arrintaas wax xaqiiqa ah waaye waa wax waadix ah guddoomiyihii gobolka galata ka hadlay hubkaasi waa jiraa waa jiraa waxa la qarin karaa maahan wax qarsoomaayana maahan waxaan rabnaa haddii aan nahay odayaasha dhaqanka ee ka soo jeeda gobolka shabeellaha hoose hubkaas dowladdu inay aragto cidda wadana aragto gacan bir ah ku qabato shacabka la gumaadaayo ayagaa u dhaartay ayaga shacabkoodii waaye arrintaas wax qarsoodi maahan guddoomiyihii gobolka galata ka hadlay oo sheegay inuu markhaati ka yahay hubkaas inuu degi haddii hub iyo ee, dooman aad aragtaan ma waxaad ka dhigaysaan ee, dagaaladii shabeellada hoose in looga qayb qaadanayo
runtii annaga waxa aan sheegayno ma ahan hub dowlad usoo degay mana ahan eh, inaan qiyaasayno oo aan leenahay mala abaal waayo waxa aan haynaa waa xaqiiqo waxbaan ognahay waxbaan dareemaynaa weligeedna haddii ay wax ka degaan annaga kama hadli jirin waxa aan uga hadalnayaa meesha ku jirta hub barasaakii gobolka uusan ka warqabin dowladdu ka warqabin amisoomta meesha joogta hagdeer way ogtahay arrintaas haddii la weydiiyo xog ayay ka haysaa wahay waa la socota arrintaas waa gartay marka ma hesheen ee, magaca cidda ciidamadaasi iyo hubka leh iyo cidda ay ka marqaataan intaba runtii waxaan horta eh, helnay eh, xaqiiqada shaksi hebel ma dhigi karno laakiin dadku waxa ay isla dhex marayaan oo hadda lafteeda dhinaheena kusoo dhacaayo ilaa galabtadan ilaa iyo hadda hubkaas waxa iskale saraakiisha guuta saddexaad gaar ahaan taliya guuta saddexaad iskale hadalkaas ma yahay ee, mid baaritaan lagu sameeyey lana xaqiijiyey waxaan rabaa haddii uu guddoomiyaha gobolka arrintaasi ka hadlay sheegay inuu hub soo degay weliba eh, xiriir waxa ay lasoo sameeyeen buu yidhi taliyihii markaas eh, aagaas joogay waxaan rabnaa waxa aan sheegayno wax xaqiiqa ah waaye waxaan warbixinta u sheegayno dadku hana